kulan looga hadlayana waa dhiska bulshada iyo la dagaalanka fikradaha qaldan ee dhaliya iskudhaca bulshada ayaa lagu qabtay magaalada cadcad gobolka galgaduud kaasoo soo qaban qaabisay xafiiska tubsan ee deegaanada galmudug waxaana ka qayb galay wasiiro xildhibaan ka tirsan galmudug ururada bulshada dhalinyarada mas-uuliyiinta magaalada iyo marsharaf kale ugu horan ayaa waxaa ka hadla furitaanka kulankani agaasimaha tubsan deegaanada galmudug axmed isagoona sheegay in kulankan uu qayb ka yahay dadaalada lagu hortagayo caqabadaha la jira falaalka qabiilooyinka sidoo kale iskudhaca bulshada deegaanada galmudug
fahamka nabadda iyo isku soo dhowaashaha bulshada sababaha khilaafaadka keena iyo xagjirnimada ee ugu waaweyn doorka hogaamiyayaasha bulshada xalinta khilaafaadka iyo isu soo dhoweynta bulshada doodaas waxay ahayd dood miro dhal ah marka waxayna kusoo gabangabowday si guul ah reer cadaado waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaanan kula dardaarmayaa inaysan halkan ku ekaan magaaladii ayaa maantay dadka waxaa indha u ah dadka magaalada jooga ganacsatada iyo dhalinyarada iyo aqoon-yahanka waxaa la rabaa in la gaarsiiyo meelaha miyiga ah oo isku dhacyadu ay ka jiraan wacyigelin laga sameeyo waxaa la rabaa in bulshada la isku furo magaalo ilaah iyo magaalo si ay dadku u wada ganacsadaan gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada cabdixakiim xaashid cabdullah ayaa dhankooda soo dhoweeyay kulanka iyagoo bogaadiyay in kulankan qayb ka yahay dadaal lagu homarinayo isfahanka bulshada galmudug si looga hortago caqabada la xiriira isqabqabsiyada iyo sidoo laanooyinka qabiilka inay bulshada iskugu furmaan magaalo ka magaalo si u wada ganacsadaan uguna faa'iideystaan horumarka deegaanada galmudug nabad dhiska iyo isku soo jiidka isdhexgalka bulshada runtii iyo bulshadana isu timaado aada iyo aadaan u bogaadinaynaa meelaha dhibaatooyinku ay naga haystaan ayay ka mid tahay nabadgelyadu hadda galmudug horumarkeeda kale runtii aada u wanaagsan yahay laakiin meelaha ugu dhinasta kalena ay ka mid tahay arrimaha dagaalada soo noqnoqonaya deegaanada ka jira iyo xasradaha ka kacaya dhulka miyiga ah marka borogaraam saas ku saabsanaa markata runtii waan ku faraxsannahay annagana waxaana ka rabaa inaan madaxa inta shiilno aan aragti ka soo saarno looga gudbo konfalaktiga markasta ka imaanaya sida loo wada degan yahay waa marka in laga leeyahay go-aama laga leeyahay odayaalka iyo culummada iyo amniga inay wada shaqeeyaan in maamulka lala shaqeeyo waxaanad ogaateen haddaa aragteen dal hormaray wuxuu ku hormaray waa dowladnimada wuxuu ku hormaray in dowladda la taageero in lala shaqeeyo hal maalin oo keligeeda amniga iyo nabadda iyo dowladnimada lagama maarmo weliba annagoo sugna haddaan reecadaa nahay waa lagu soo caanamaalay marka waxaa la rabaa in la xoojiyo oo qof kasta ay meesha uu joogo uu ka saaro awoodda uu iska xil saaro tababarada noocaana ee tubsan waxay ku qabatay deegaano kala gedisan ka tirsan galmudug kuwaasay kamid yihiin dhusmareeb cabuda qacdaada iyadoona looga hadlayay si wax looga caqabadaha la xiriira anooyinka qabiilka iskudhaca bulshada deegaanada galmudug